qaar ka mida dadka danyarta ee ku nool kaaminka ku yaala degmooyinka gobolka banaadir ayaa xilligan wajahaya xaalado nolol xumo iyaga oo aan haysan waxyaabaha nolosha aasaasigu ah sida biyaha cuntada iyo hooy la-aanta ay gabaad ka dhigtaan dhaxaanta iyo dhibicda roobka maadaama xilroobaad loo guda jiro dadkan danyarta ayaa isugu jiro kuwo kasoo barakacay degmooyinka qaar kamida gobolka banaadir iyo qaar kamida gobolada dalka waxa ayna xilligan wajahayaan xaalada biniaadanimo waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool gobolka banaadir oo codsanaya gargaar biniaadanimo
u daran horta waxa weeye nolosha curitaankii wixii caloosha la gelin lahaa iyo dadka waxay ka yihiin eber taasaa loo baaba'ayaa midda koowaad iyo daawo iyo anfaca iyo hoy intaba waa rabnaa wax aanaan u baahnayn ma laha dhibaato badanaa lasoo aan lasoo kulannay qarashka waa na- qarashka waa naga go'ay waxaan haysanoo macnaha ilmihii aan siisanayna ma lahan wax wax noo qabta male hay-adna ma aragno weligaayna ma arkin bil i baran ku sugannahay macalin nuur ilaa waxaa nagala soo qaxay jaamacadaha marka hooy ma haysano guryihi bac ma haystaan raashin la karsada lama haayo gabadhan hadda dhagoolayda eh wadnaha gaajaa ula tagtay makastaadi oo ilmahan agjiifaan wax wax noo qabtana ma aragno dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inaa si gargaar degdeg ah ay nala soo gaaraan waxaan joognaa bil i bar roob wax naga cillee ma haysano raashin aan ku karsano ma haysano wax aan haysano male hay-ad maantana taa kulaysan nooma soo gasho wax wax u qabtana male waakiin hay-adaha jidkan leynoo marmaraayaan waa mana daraabooyin iyo calaf ma noo gelin ma og waa ku kala wareersanna dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaha si gargaar deg deg ah codkeena hadduu gaaro inay nagu soo gaarsiiyaan wax waxaana dhinacaan iyo qoryool xaggiisa kasoo qaxnay shan ciyaalan haystay sha- shantii ciyaal hal cunug shuban iyo biyooda iga dhacay waa iga dhintay labo kaleental ayagoo jirin oo rafaad iyo silac iyo saddex riir aa kasoo tagay waa isaga soo tagay ayagoo noolaa isaga soo tagay markee rafaad iyo silacan buu xamar ku imaanay anigana qof xanuunsan aan idhi kar waa qabaa ee baahi iyo rafaad iyo silaca ilmihii lasoo qaadi waayey odagiina waa igantoo iga soo jira waa iga soo maqnaa si aan ku qaadi ilmihii waa waayey ilmihii waa iga xanuunsan yihiin mid shuban biyooda iga dhacay waa iga dhintay kaas labadii kale ayagoo silacsan oo saxriisan aan kasoo tagay odayga reerka eh, xamar uu soo aadayno anagoo iska rafaadsan oo maalinta is- iska baahana as- as- naga soo tagay wasir waa xadhiisuu raadina xamar uu kusoo maqnay iyadoo xamar asoo jiray xabada dhacdeen marka xabadii dadka dhan ay kasoo qaxeen marka eh, aniga ilmihii waa isku soo qaadi waaye ilmi iga xanuunsan oo iga jijiifay ahaayeen lamidna waaba iga dhintayba oo shuban iyo matagaa ku dhacay waa iga dhintay labadii kalena ayagoo iska silacsan iskaga soo tagay wallaahi waa soo qaadi waaye wallaahi wax aan ku nooleen oon soo biil iska soo cabeyne wax kaleento oon ku nooleen ma jirto oo guri eh guriga wax hadda guri wax aaga soo tagnaybu guri la-aan iyo rafaadkan aaga soo tag barakacayaashan ayaa isugu jira kuwo danyar ah oo kasoo barakacay gudaha magaalada muqdisho iyo kuwo kasoo barakacay gobolada dalka kadib markii ay deegaanadooda ay saameyn ku yeesheen abaartii dalka soo martay iyo sidoo kale dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacaya